إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika waxaa go'doon galay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada hargeysa kadib markii roobab xoogan ay ka da'een magaaladaas maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa daawooyin gaarsiiyey dadka ku nool deegaanada hoostaga magaalada jilib oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho turkiga ayaa sheegay in sanadka laba kun shan iyo labaatanka uu bilaabi doono shidaalbaarista soomaaliya waxaa weli xiran suuqii lagu iibin jiray geela ee ku yaala deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho afhayeenka odayaasha dhaqanka ee shabeellada hoose ayaa ka hadlay gabar yar oo dil iyo kufsi loogu geystay degmada janaale iyo colaadda u dhexaysa dowladda federaalka ah ee ka jirta magaalooyinka qaar ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya maxamed amiin wararka ka imanaya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in mar kale gudaha dalkaasi lagu dilay ruux soomaali ah cartan nuur muude oo ah ruux soomaali ah ayaa lagu dilay dukaan uu ka shaqaynayay oo ku yaala degmada estaran ee magaalada kipton ee dalka koonfur afrika lama sheegin wax dhac ah oo ay geysteen kooxdan burcadda ah balse waxaa la xaqiijiyey in markii ay dukaanka gudaha usoo galeen ay bilaabeen toogasho taasi oo sababtay inay rasaasta haleesho ganacsadahan soomaaliyeed wararka ayaa intaasi ku daraya in kooxdan burcadda ah ay dilka kadib isaga baxsadeen goobta ciidamo ka tirsan booliska dowladda koonfur afrika oo gaaray dukaanka lagu dilay ganacsadaha soomaaliyeed ayaa sheegay in ay baarayaan falkan burcadnimo ee lagu dilay cartan nuur muude oo ahaa ganacsado soomaaliyeed oo ka shaqaynaya dukaanka la weeraray inta badan booliska ayaa sheegaya in ay baarayaan kooxaha geysta dilalka iyo dhaca ka dhanka ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka koonfur afrika welina lama hayo cid ay usoo qabteen ama kiis ay ka daba tageen oo ku aadan arrintan dilalka loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ah kuwa soo noqnoqday maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale amni darro baahsan laga soo warinayay xaafad ay soomaalidu ku badan yihiin oo ka tirsan magaalada johannesburg halkaasi oo toddobaad gudihiisa lagu dilay ugu yaraan lix ruux oo ay soomaali ku jiraan waxaa go'doon galay qaar ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa kadib markii roobab xooggan ay ka da'een magaaladaas faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise xaafado ka tirsan magaalada hargeysa ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay daadad roob badan oo halkaasi ka da'ay bulshada hargeysa ku nool ayaa sheegay inay ku jiraan xaalad daran biyuhuna ay go'doon geliyeen cid wax u qabataan aysan jirin dadka hargeysa ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey inaysan haba yaraatee gurmad iyo waxqabad u samayn qaar ka mid ah dadka ay saameeyeen daadadka roobka ayaa warbaahinta la hadlay waxaa jirta waxaanu nahay xaafadda beeraha oo aad iyo aad muddo badan u dhibaataysnayd aad baan waxaan ugu dhibaataysnayn muddo aad u badan iminka halkan waxaan deganay sagaal sano sagaalkaa sannadood waxaa dhacday inaanu saddex sano oo keliyata ay biyuhu naga bixi jireen ilmo ka baxayaa ma jirto meyd ka baxayaa ma jirto waxaa nagu soo go'day xumadihii baa nagu dhacay waxaan ku idhi gaari aanu saarno waan weyne ka mid ahayo afartaydii qol way noo galeen kama bixi karno gurmud ma heli karno qofka noo soo wareegaya nooma soo geli karo kanaga baxaya nagama bixi karo halkaasaan ku jajabaynaa mid aan jabin oon ku kufrin taasi way ku jabto anaa ku jabay magaalada hargeysa dadka ku dhaqan ayaa dhowr jeer sidaan oo kale usoo gudbiyey cabashooyin kala duwan cid uga jawaabtayna ma jirto maktabka caafimaadka ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa daawooyin gaarsiiyey dadka ku nool deegaana hoostaga magaalada jilib oo uu soo ritay cudurka shubanbiyoodka faahfaahin ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa deegaano hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ka jiray cudurka shubanbiyoodka maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe ayaa muddooyinkani dambe daawooyin iyo baaritaano caafimaad gaarsiiyey dadka ku dhaqan in ka badan toban deegaano kuwaas oo qaarkood uu soo ritay shoombiyoodka waxaa dadkani loo fidiyey gargaar caafimaad dadkii loo fidiyey gargaarkani caafimaad ee uu bixiyey maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ka warbixiyey waxyaabihii loo qabtay maktabkii caafimadeed ee gobolka jubbada dhexe wuxuu nala soo gaaray daaweyn oo ay ka mid yihiin faleebooyin cusbo iyo jaardi kiniinooyin iyo sharoobooyin iyagoo macnaha markaasi ujeeddadoodu ay ahayd in macnaha laga hortago dhibka jira oo loo daryeela dadka masaakiinta ah iyadoo lagu siinayo markaas si majaan ah markaas sidaas darteed maktabkaas waa ku ammaanan yahay waxa uu sameeyey amaba howsha uu qabtay annagana macnaha waxaa waaye waxaan ilaahay uga rajaynaynaa in howshoodii ilaahay uu fududeeya annagana cudurkuu naga dulqaado wilaayadana kaalmidyana mar horena kaalmoyti mar kalena kaalmoyti ilaa qaybtii daawida oo hadda ninku horeyti daawo oo lacag laniska qaadayno meelayna nininku kooy oo daawidina ninka sii ceelishana nin nadiifay waayogelinta caafimaadka maynana dhehay qashanka halay kiinjira cudurkan higa kiinjira qashanka iska nadiifiya iska dheeraya waayogelin annaka masiinka hedab sheegadooyn inaan lacag siinka halno inaan magac siinka samaysano masiinka hedab sheegadooyno ilaahayba ka ajar weydiisadooyna ilaahay ka ajar weydiisadooyn isan caafimaadkan una caafimaadkaynu way isan hanuunkan una hanuunkaynu way wilaayada saasana dhati kaalma hoog latana nimihiywna siidi sida ii niinsa kaalmoyti ilaahay in kaalmoyo annakana dad oo ahasaan sheegadaawo ilaahay allah noo dhigo een wilaayada ti aakara iyo ti anduunyaba niinka gargaartay ceelasha daaweyn oo ceelasha lagu shubaana siiyeen maasha allah alxamdulillah eeshi waa noo ficnaadeen shubankii siduu kadibna shubanki saw noo haayeen waa ka bogsanay daaweyn maasha aan ku bogsana waa noo keeneen waxna lacagoona lagu qaadan ma jirto alxamdulillah alxamdulillah ilaah baa ka mahadsan maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dardar xoog leh oo xagga caafimaadka ah ka wada deegaanada laga soo sheegay cudurkan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo shalay ka dhacay magaalada muqdisho cabdulle mukhtaar ayaa faahfaahinaya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil aad u xoogan oo shalay ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad ku dhow toban xubnood ilawareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in shilka baabuur uu si gaar ah kaga dhacay meel u dhow xirada efesiyoni ee magaalada muqdisho shilka ayaa yimid kadib markii gaari nooca kuwa xamuulka ah uu ku dhacay gaari kale oo noociisu yahay saaruf gaariga xamuulka ah ayaa dul maray mootobajaaj ay dad la socdeen oo jidka laamiga ah marayey tiro dad ah oo u badan dadkii saarnaa mootada uu jiray gaariga xamuulka ah ayaa ku dhintay shilkan sida ay sheegeen goobjoogayaashu waxaa sidoo kale shilkaas ku dhaawacmay tiro kale adiga haddeertaan baabuurkaanaan saddexa meeshaan intaan aniga ma ogahay hadda adi waxaa la sheegaya meedkan iyo meedkan hadda inta ku jiro iyo laba kale ay hadda sheegaayeen marka baabuurta waaweyn dhibaa horta lagu qabaa laakiin dowladda ma xakamaynays baabur hoomeyashuashiina saddex kun aabataa ma afar kun aastaawa ma saddex kun aabataa dhahe baabuurka intaa ku soo baxay baabuurka intaa ku soo baxa caasi baktiminka waay intaa ku soo baxa bark sariifka intayaale lama askari dhaawac kuna khatee lama arday ay askoo ku soo baxeen maxaburtood oo ku baaba'een waxaa saarnaa bajaadka bajaadkaas saarnaayeen infaan bajaadkaas saarnaayeen alxamdulilah dadka reer muqdisho ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid argagax leh sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday ayaa muujinayey boqolaal qof oo shacab ah oo gurmad u fidinaya dadka ku waxyeeloobay shilkaasi gaari iyo sidoo kale gaadiidkii isku dhacay turkiga ayaa sheegay in sanadka laba kun shan iyo labaatanka uu bilaabi doono shidaalbaarista soomaaliya maxamed aamiin ayaa faahfaahinaya
dowladda turkiga ayaa si rasmi ah u shaacisay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay bilaabi doonto inay ku dhaqaaqdo baarista khayraadka shidaalka ee allah uu ku manaystay dalka soomaaliyeed kadib markii horey dowladda federaalk ay dowladdaasi ugu wareejisay kheyraadka badda iyo beriga soomaaliya wasiirka tamarta ee dowladda turkiga ayaa sheegay in labada kun iyo shan iyo labaatanka ay dowladdiisu ka bilaabayso xeebaha soomaaliya howlo shidaal baaris ah kaasi oo qayb ka ah misna daba socda heshiiskii ay la galeen dowladda federaalka oo madaxda ka yahay xasan sheekh wasiirkan ayaa mar uu arrimahaasi ka hadlayey waxa uu yidhi turkiga iyo dowladda soomaaliya waxay hadda diyaar u yihiin in ay horumariyaan khayraadka shidaalka soomaaliya heshiiskana waxaa ka mid ah baarista ka faa'iidaysiga horumarinta iyo soo saarista shidaalka xeebaha soomaaliya waxay tani qayb ka tahay fulinta heshiisyo sharci darro ah oo ay dowladda federaalka ee xulufada la ah shisheeyaha ugu wareejisay kheyraadka ummadda soomaaliyeed heshiisyadaasi xaaraanta ah ee ay dowladda federaalka turkidu la gashay waxaa ka mid ah heshiiskii maamulka badda soomaaliya loogu wareejiyey kaasi oo ka dhacay magaalada ankara sagaalkii bishii februari ee sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka heshiiskan ugu dambeeyey ee kheyraadka shidaalka soomaaliya ka buuxa loogu wareejiyey turkida iminkana ay isku diyaarinayso fulintiisa ayaa waxaa toddobiyo labaatankii bishii ina soo dhaaftay ee maaj qalinka ku duuga islamarkaana soo saxiixay golaha wasiirada ee dowladda federaalka waxaa weli xiran suuqii lagu iibin jiray geela ee ku yaala deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho maxamed qaasim ayaa ka warramaya waxaa weli xiran suuqii geela lagu iibin jiray kaasoo ku yaala siinka dheer ee duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho suuqan ayaa wuxuu u xiran yahay maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka suuqan oo dowladda federaalka u xiran muddo toddobaad ah ayaana weli la furin ganacsatada geela suuqa ku iibisa oo shalay banaanbax dhigay ayaa cabasho adag ka muujiyey falkan uu ku kacay maamulka gobolka banaadir iyagoo ka cawday dowladda federaalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ninka lagu magacaabo yuusuf jimcaale madaale iyo dad oo wato ganacsatada ayaa sidoo kale waxay warbaahinta u sheegeen in ay jirdil xoogan kala kulmeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana sheegay in ay si xun ula dhaqmeen bulshada waa dadkii xoolaha ka ganacsanayey tiyo etoobiya kuwii ka keenaayey oo ganacsatada ahay kuwii qalaayey oo beledka hilibka siinaayey kuwii laamiga ku dhigaayey kuwii maqaayadaha shidaayey dadweynihii waa kuwaanaa shaqadoor waxay u joogsan tahay dawladda waxay u joogsan tahay guddoomiyaha gobolka banaadir canshuurta ununku waa dhiibnaa neefka laba boqoloo shilin soomaaliya noonkaga canshuura yoonkii boqoliyo labaatan dawladdaanaa naga qaadda soddonkun waxaa noonkaga qaadaa kawaanka gowraca qontonkun waxaa noonkaga qaadaa miiska hilibka laba boqoloo kun ayoonkii noonkaga canshuuraa nin magac faydhowr wata oo qoryasitoo ciidan wata oo madaalaha soo dira la leeyahay oo gebartiisow qabaa la leeyahay oo ciidamo wata aadaraad noo yimiday weerarow nagu qaaday dhufeesyadaas ciiddu taalow qotay xooliyow naga xabadeeyey xoolii daraad dadow ku dhaawacayoo u jirdilan xoolaa u dhintayoo hadda duurka ku maqan iyagoo dhaawaca dawladdu xoolahaas iyadaa laga rabaa dhul dowlaan ku ganacsanaaho canshuuraan ninka dhul islaameedaan canshuur ka dhiibnaa suuq dowla ma joogno wax dhaqaalahaan ku qabna male muddooyinka ugu dambeeyey waxaa magaalada caasimadda ah kusoo badanayay dhibaatooyinka dadka shacabka ah u geysanayso dowladda federaalka taas oo iskugu dartay dadka jirdil barakicin intaba warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka hadlay gabar yar oo dil iyo kufsi loogu geystay degmada jannaale iyo colaadda u dhexaysa askarta dowladda federaalka ah ee ka jirta magaalooyinka qaar ay ka joogaan gobolka shabeellada hoose maxamed cubayd ayaa faahfaahinaya
suldaanka oo tan iyo intii ay dhacday arrintan la socday xogogaalna u ah dhibaatooyinka kala duwan ee loo geystay gabadha ayaa ciidanka dowladda federaalka ku eedeeyey dilka kufsiga iyo xadgudubyada kale ee lagula kacay gabadha wuxuu sheegay inay iyagu ka dambeeyeen isagoo carabka ku adkeeyey inay xeryahooda meel u dhexaysa soo dhigeen si loo kala garan waayo qolada falka geysatay gabadhii oo dhib badan ka muuqdo dhaawacyo badan indhihii laga buujiyey naaska toorihi kaga taalo maxaan kuu sheegaye xibnaheedii meel walba meel fayow aanan lahayn dhibaatooyinkaas ayaa lagu arkay gabadhii oo isbedeshay dhibaato badan iyo eeji iyo wax badan ay ka muuqdaan oo ciidanka hadda meesha ayada maxay marka hore ay ka timid waa dhinaca ciidankan militariga meesha oo dowladda isku sheego degan yihiin meeshii ay dhinacaas ay beeraha ka imaatay kadibna nimankii inay kufsadeen dhibaatadaas u geysteen dilka ayaa waxay soo dhigeen meel u dhexayso booliska oo saldhigii jannaale iyo militariga meel u dhexayso ayay soo dhigeen gabadha meydkeedii sidoo kale afhayeenka odayaasha dhaqanka shabeellada hoose ayaa ka hadlay dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalooyinka qoryooley iyo baraawe una dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka wuxuuna sheegay inay geedfadhi u yihiin shisheeyaha kala duwan ee kusoo duulay dalka islamarkaana hubka isugu dhiibeen
beryahan waxa aad u dhacayo dagaalo soo noqnoqday oo nimankan micnaha isku sheegaya ciidanka dowladda dhexdooda inay ayaga isku haystaan taasna waxaa ka dambayso ciidamada micnaha nimankan micnaha gaaladan sheeyaha waddanka nala joogo iyo kuwa murtadiintaba si hadda uu ugu wen yahay xasan sheikh oo kale dhibaatadan ayaga ayaa ka dambeeya oo ciidanka hubka isugu dhiibayo dhexdooda inay isdilaan inay isdagaalaan xiisadaha colaadeed ee u dhexeeya askarta dowladda federaalka ayaa weli ka taagan baraawe iyo qoryooley waxaana suuragal ah inay mar kale ku dul dagaalamaan dadka rayidka ah
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa